waa saxniya waxaan nahay niman kelmad ku dhashay toban sano ku xiran xabsiga adiga toban sanana dheeraysa sideed sano ku xiran xabsi hargeysa ku yaala magaras waan gartay
iyo waxaan rabnaa waxaan rabnaa cid wax noo qabata oo tula ayaan rabnaa halkaan waan ku tala weynay halkaan ayaan ku jirnaa toddoba sana agteedaon waxbana ilkaga fogana agteenaan ku jirnaa waxaana la midnahay dad ku xiran nigeria ma garan waan gartay somalilan maxay ku xirta idinka soomaalida annaga naga xiran wadalrasoo salaf baa noo soo dhiibay waan gartay waa sidaa xaalka marka soomaali waa soomaali waa qabyaalada oo soomaali waa qabiilda dadkii aan ka dhalanay galmudug ayaan doonaynaa inay nagala hadlaan n hadda ka hor waxa mas-uuliyiin galmudug ka socda oo hadal inkaga yimaado ama war inay siiya ma aragteen wax galmudug ka socda oo hadda ka hor noo yimid ma jiraan wax aragnaayo ma jiraan meeshaana waan ku raamaan ilaahay xaalkeeda ogyahay miya waalaan ka cunanaa magaci waxaa la yidhahdaa cabdisaah xasan cabdille oo ku magaadeer qoraxyeybe ma garat walal meeshaan waxaan ku xiranna hadda ilaa toddoba sano meelahaas ma garat niman meeshaa galmudug u dhashana waana waan gartay wax warkooda la maqlayana iyadaa ka jira ma garato maamulkaana haystaa ayagu mabay warkooda maqlayaan ma garato waan gartay madaxweyne galmudugan iyo dad galmudug u dhashan baan oo cabanaynoon leenahay dee madaxweynaha noola hadlo ha naga soo doona meesha adinku markii hore halkee lain ka keena
annaga waxaana ka keenay shishalis meel jasiirada shishalis la yidhaah imise ayaad xabsiga ku jirtiin oo galmudug ka soo jeeda labaatan nin baana oo galmudug ka soo jeeda dhammaantood haa waan gartay hadda marka somalilan miyaad ina haysato xabsiga ku jirtiin mise xabsiga waa lainku soo wareejiye oo jasiiraddii raggiin ka keenan ku wareejiyey alaa xaal markii hore gaaladii baana soo wareejisay waxay dhaheen somalilan ayadaa ay nacsin karta in la sii degi karta ma garat waan gartay dadkan oo waa qabiil qabiil oo waa la wada hadlaayo mhm soomaalida way wada hadlaan aha deetana madaxweynaha galmudugna meesha uma soo hadlo ilaa iminkana wax noo yimid ma hayna ma garat waan gartay baaqa ugu dambeeya u jeedinaysa madaxda galmudug waxaan leenaha meesha naga soo doonaan dhallinyaradoodiiana meesha ku jirtay ku curyaantay rag gacmaha ka go-an yihiin kuwa naafo ku yihiin dee intaasna xabsiga ku jire